الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu عalaykum waraxmat ullaahi وbarakaatu dhegaystayaal waa habeen arbaca ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha afaraad ee rabiicu thaani sannadka kun afar boqol toddoba-iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafreebka wararkaan idinkugu hayno waxaa ka mid ah laba sanno ka hor sidee u dhacay howlgalkii duufaanta al aqsa ee lagu ciqaabay ciidanka yahuudda sahyuuniyadda sideese xoogagga muqaawamada ugu suurtagasha inay wakhti kooban gudahood ay dhabarka uga jebiyaan ciidankii ugu awoodda badnaa mandiqadda bariga dhexe warbixin ku aadan ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah abwaan cabdiwaaxid gamaadiid oo gabay cajiiba ka tiriyey howlgalkii barakaysnaa ee geesiyaasha tawxiidku ka fuliyeen taliska ashaadaladirirka xabsiga godka jilcow ee magaalada muqdisho gabaygaas oo dhammaystiran ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan madaxa kooxda riddada soomaaliya oo markii ugu horrayse qiray in ganacsatada soomaaliyeed ay hantidooda kala cararayaan dalka xilli kooxda riddada ay boob ku hayso dhaqaalaha bulshada barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah maamulka wilaad islaamiga ah ee baay oo mashruuc kobiciin dhinaca sakada xoolaha noola u sameeyey shan iyo labaatan qoys oo ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaana hoostaga degmada qansax dheere waxaan sidoo kale faafreebka caawa idinkugu haynaa xisbiyada mucaaradka ku ah maamulka riddada siciid deni oo si weyn uga hor yimid heshiiskii dhowaan ay kala saxiixdeen maamulada puntland iyo somalilan qodobadaasii wixii kale soo kordha iyo xubintii hadalaynta warbaahinta ayaan barnaamijka ka marnaan doonin walaalaha maahir iyo faysal mahad ayaa faafreebka caawa igala qaybgeli doonaa anna halkan ayaa idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosaan nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah iyo barteenna life streamka oo dalka iyo dibaddiisaa si toosaan nooga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
سري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشر الدين ضياء وانثر الاخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الاخلاق عطرا فاذا اعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafreebka wararkaaynu ku eegi doonno waxa uu noqonayaa laba sanno ka hor sidee u dhacay howlgalkii duufaanta al aqsa ee lagu ciqaabay ciidanka yahuudda sahyuuniyadda sideese xoogagga muqaawamada ugu suurtagasha inay wakhti kooban gudahood ay dhabarka uga jebiyaan ciidankii ugu awoodda badnaa mandiqada bariga dhexe ku soo dhowaada warbixin ku aadan waa kan walaalkeen faysal mahad soomaali tan iyo markii dhulka barakaysan ee filistiin ay saliibiyiintu u gacan geliyeen yahuudda waxaa ka socday halgan iyo loolan loogu jiray sidii mandiqadaasi muqadaska ah looga xorayn lahaa sahaayinada hawshaasi ayaana waxaa hoggaanka u haya shacabka muslimka ah ee reer filistiin ee allaah uu ku beeray dhulkaas laga soo bilaabo kacdoonnadii koowaad iyo kii labaad ilaa xilligan shacabka reer filistiin waa kuwa mar kasta sameeya iskuday kasta oo ay isaga xurayn karaan gumaysiga haba kala duwanaadeen xilliga iyo awoodda intaba waxay dhadhamiyeen dhibaato midda ugu xun ixtilaal ayaa lagu haystaa dhulkooda xabsiyadana waxaa buux dhaafiyey kumanaan wiilashooda ka mid ah oo dhallinyarnimadooda ku qaatay jeelasha imtixaanka iyo masaa'ibta ay wajahayaan shacabka reer filistiin waxaa si gaara dusha ugu dhigtay reer khaza kuwaasoo ciidan iyo shacab si isku mid ah uga hortagay gumaysiga mas-uuliyadna iska saaray sidii loo wajahi lahaa cadowga yahuudda waxay magaaladan soo saartay jiilal xambaarsan hamiga ummadooda oo u dhabar adeegaya sidii looga bixi lahaa dulliga waxay maamulka yahuudda ku qasbeen in khaza isaga cararaan maalin cadna uu furfuro mustawdanaadkii uu ka dhistay hareeraheeda kadib insaxaabkii ciidanka yahuudda ee jiidda khaza waxaa magaalada la soo saaray go'doon dhinac walba ah oo ay ku jirto ilaa xilligan waxaa nolosha lagu cidhiiriya dadka deggan iyadoo intaa ay u sii dheereed duulaannadii isxigxigay ee ay la kulmeen muddo afar iyo toban sano oo xidhiir ah marka laga soo tago khaza daanta galbeed ayaa iyadana ah furinta labaad ee hortaagan cadowga sahaayinada gumaystuhu wuxuu sidoo kale halkaa ka geysanayaa xadgudubyo iyo tacadi aad u foolxun oo ka dhana dadka muslimiinta ah magaalada qudus oo ah halka uu ku yaallo masjidka saddexaad ee ugu fadliga badan masaajida caalamka islamarkaana ah halkii loo dheelmiyey nebiga salaallahu calayhi wasalam ayay cirdigiisa ku tumanayaan yahuudda nijaasta ah heer ay maalin cad ku gutaan cibaadaadkooda baadilka ah bishii meey ee sannadkii laba kun iyo kow iyo labaatankii wuxuu maamulka gumaystaha yahuudda uu magaalada qudsu shariif ka geystay gobodfalladii ugu xumaa taariikhda muslimiinta ayuu ka mamnuucay bishii ramadaan inay ku cibaadaystaan masaajidka waxaana sidoo kale tacadigaasi barbar socday boob uu ku hayay xaafadda sheekh jaraax oo ka mid ah xaafadaha kaabiga ku haya masjidka al aqsa iyagoo reer khaza u nusraynaya walaalahooda ayay xilligaasi qaadeen macrako ay ugu magacdareen sayful qudus boqolaal ka mid a sawaariikhda muqaawamada ayaa xilligaa ku hoobatay magaalooyinka ixtilaalka ku jira oo ay ugu horayso tallaabiib kadib markii uu howlgalkaasi soo dhammaaday kooxaha muqaawamada filistiin ayaa qiimeyn iyo gorfeyn dheer ku sameeyey xaaladda iyo dagaalka lagula jiro cadowga waxaana u soo baxday in la diyaariyo istaraatiijiyad gundheer oo lagu ballaarinayo saaxada dagaalka abuu cubayda oo ah mid ka mid a afhayeenka kooxaha wax iska caabinta filistiin ayaa sheegaya in dhammaadkii howlgalkii sayful qudus kadib ay timid fikradda duulaankii toddobadii oktoobar aadaabta loo qaadayna ay ahayd in la jebiyo kibirka cadowga si loo yareeyo jaraa'imta uu geysanayo iyo dhanka kale in la raadiyo waddadii lagu soo furan lahaa kumannaan filistiiniyiin ah oo ku jeebaysan xabsiyada cadowga بأن المعركة القادمة يجب أن تحدث الفارق الكبير في مستقبل الصراع مع الاحتلال وتم التأكيد waxaan maanka ku haynay in dagaalka soo socda uu horseedi doono farqi weyn oo ku yimaada siraaca mustaqbalka ee yuhuudda gumaystaha ah hoostana waxaan ka xariiqnay in ciwaanka macrakada ay waajib tahay inuu noqdo al aqsa iyo alqudus iyadoona lagu soo daray melafka maxaabiista oo aanay marnaba jirin majaal ay ku sabraan dhibaatada ay kala kulmayaan cadowga awgii kuwaasoo dhaldhalaalka dhallinyaranimadoodii ku soo qaatay xabsiyada cadowga sidaa darteed waxaan u diyaargarownay macrakadan waana qaadnay الذي لم يعد هناك مجال للصبر على ما يعانيه أسران الميامين الذين قدموا زهرات شبابهم في سجون هذا المحتل البغيض ومن هنا كان القرار برصد وتوجيه أكبر قدر من الموازنات للإعداد لهذه المعركة muddo laba sana ah ayuu qaatay qorshaynta howlgalka duufaanul aqsa waxaana la isla dejiyey wakhtiga goobta iyo nooca howlgal ee la qaadayo aadaafta uu beegsanayo iyadoo wax lagu dhisanayo waaqica iyo imkaaniyaadka la haysto kadib daraasad qaadatay in muddo ah iyo isbarbardhig lagu sameeyey awoodda labada dhinac ayaa la doortay nuuca dagaal ee la galayo waxaana markan qalinka lagu duugay in la ballaariyo goobta lagu dagaalamayo oo markii ugu horaysay gudaha cadowga loo raro dirirta dejinta qorshayaasha howlgalka ayaa ahayd marxaladdii ugu horaysay howsha ugu badan ee ay muqaawamadu xilligaa dhabarka u ridatay ayaa ahayd in la qariyo hadafka duulaanka lana jahwareeriyo sirdoonnada cadowga oo meel kasta oo ka mid ah khaza ku beeray jawaasiis cumulo u ah qorshaha ugu horeeya ee howlgalka ayaa laga dhigay in la burburiyo guutada khaza oo ahayd difaaca koowaad ee sahaayinada iyagoo cagta la marinayo dhammaan fariisimahooda waxaana xigay in gudaha loo soo galo deegaanada kale ee ixtilaalka ku jira si loo fuliyo qorshahaasi waxay hoggaanka muqaawamadu diyaariyeen tagtiikaad aan horay looga baran oo kadis ku ahaa cadowga kuna sababay jahwareer iyo isku dhexyaac heer uu cadowgu awoodi waayey inuu ka jawaab celiyo weerarada uu la kulmay sidoo kale kumanaan ka mid a ciidamada fulin lahaa howlgalka ayaa loo yeeray kuwaasoo si maalinla ah u fulinayay dhoolotusyo iyagoo ku tababaranayay aadaafta la weerarayo kadib laba sano oo diyaargarow ah waxaa markan la isla soo gaaray saacaddii kama dambaysta ahayd ee howlgalka fariiq kastana waxaa gacanta loo geliyey qorshaha duulaanka si nidaam oo isku xidhan ayaana mar qura loo wadagalay howlgalka shacabka ku nool magaalada khaza iyo maamulka gumaystaha yahuuddaba waxaa waagu uu ku baryey si nabad ah mana jirin cid filanaysay in subaxdaasi oo ku beegneyd toddobadii oktoobar ay dhici doonaan axdaad isbeddel ku keeni doonta taariikhda siraaca filistiin mandiqadda iyo guud ahaan dunida wakhti ay ku beedneyd laba iyo tobankii subaxnimo ayaa mar qur ah waxaa la baahiyey kelimad uu jeediyey maxamed addayf oo ka mid ah qiyaadada ugu sarraysa kooxaha muqaawamada ninkan oo aan looga baran inuu badanaa hadlo ayaa jeediyey kelimad lama filaan ah oo uu ku iclaamiyey howlgal militari aan horay nuuciisa uga dhicin falastiin tan iyo markii ixtilaalka lagu qabsaday kelimaddaas ayaa ishaara u ahayd bilaabashada howlgalkii toddobadii oktoobar waxaana markii ugu horraysay duulaanka daafuray kooxda sawaariikhda ee muqaawamada kuwaasoo in ka badan shan kun oo sawaariikh ah mar qura ku garaacay magaalooyinka xeryaha iyo deegaanada ay yuhuuddu degganaayeen waxaa iyagana magaalada khaze ka dhaqaaqay kumanaan ciidan ah oo isticmaalaya gaadiidka dagaalka iyagoo ku guulaystay inay ka gudbaan derbiga kala qaybiya khaza iyo deegaanada gumaysiga ku jira waxayna iyagoo garba siman ku socda ay cagta mariyeen saldhigyadii iyo barihii koontarool ee ay degganaayeen ciidanka sahayanada shan iyo toban goobood oo ay guutadaasi degganayd ayay si rasmi ah muqaawamadu gacanta ugu dhigeen waxayna intaa kadib uga sii gudbeen magaalooyinka cadowga deegaanka u ahaa markan waxaa soo dhammaaday wejiga koowaad ee howlgalka oo ahaa in la jabsado fariisimaha ciidan ee ku hareeraysnaa mandiqadda dagaalyahanada wax iska caabinta filistiin ayaana u jihaystay deegaanada dhaca bartamaha cadowga si ay u fuliyaan howlgallo qafaal ah oo gacanta loogu soo dhigayo boqolaal maxaabiis yahuud ah iyagoo isticmaalaya gaadiidka dagaalka ayay muqaawamada gudaha u galeen magaalooyin halkaas oo ay ka soo qafaaleen saraakiil waaweyn oo ka tirsan ciidanka sahaayinada iyo maxaabiis kale oo yahuud ah waxaa si guul ah maxaabiista loo keenay magaalada khaza xilliga waxaasoo dhammi ay dhacayaan ayuuna ahaa taliska ciidanka yahuudda mid amakaagsan kuna dhiiran waayey inuu qaado tallaabo degdeg ah mid ka mid ah arrimaha muqaawamada u suurtageliyey inay si guul ah u fuliyaan howlgalkii toddobadii oktoobar ayaa ahayd inay ku dadaaleen qarinta qorshihii qarinta qorshihiisa ayna sidoo kale isticmaaleen qorshe ka sii jeediyey indhaha cadowga sida uu sheegayo abuu cubayda وفي سبيل نجاح هذه العملية المباركة مارست على العدو خداعا استراتيجيا بدأ منذ أوائل عام 2022 وقد كان من مظاهر هذا الخداع التي يمكن أن نفصح عنها اليوم أننا استوعبنا الكثير من الأحداث التكتيكية si guul looga gaaro howlgalkan waxay muqaawamadu adeegsatay xeelad istaraatiijiyadeed oo ka dhan ah gumaystaha laga soo bilaabo sannadkii labada kun laba iyo labaatanka madaahirta iyo astaamaha ay xeeladahaasi lahayd oo aan maanta sheegi karno waxaa ka mid ahaa inaan wax jawaab ah ka bixin howlgallo dhowr ah oo ay fuliyeen gumaystaha kuwaasoo lagu beegsaday dadkeenna faraha ayaan ciil la qaniinaynay markaan arkaynay dhibaatooyinka qaar ee gaaraya ehelkeenna ku nool daanta galbeed al aqsa iyo alqudus arrimahaasi oo dhammina waxaan u samaynaynay inaan wakhti u helno u diyaargarowga howlgalka waxaa intaa dheer in cadowgu uu beegsanayay qaar ka mid ah awoodaheenna mar welibana uu eeddanna saarayey laakiin dhammaan arrimahaas waan u dulqaadannay annagoo adeegsanaynaa ijraa'aad muhiim ah xeeladda ciidan qorshaynta milatari iyo fulinta maydaanka waxay amakaa ku riday cadowga oo weli awood la inuu suuraysto oo uu qaato wixii ku dhacay maxaa yeelay wuxuu cadowgu ogyahay inuu la kulmay fashil istaraatiijiyadeed oo halis badan waxaana fashilkaas ka mid ah inuu awoodi waayey in cadowgu akhriyo waxaan damacsannahay
فهو يعلم أنه تعرض لفشل استراتيجي خطير وكان من أهم ملامح هذا الفشل عدم مقدرته على قراءة نوايانا howlgalkan ayaa noqday darbadii ugu xanuunka badnayd ee maamulkan uu la kulmo tan iyo markii lagu beyray dhulka filistiin wixii dhacay maalinkii toddobadii oktoobar ayayna khubrada yahuudda u la'yihiin fasiraad iyagoo isweydiinaya sida ay u dhacday in magaalo intaas goodoonsanayd ay ka soo baxday koox yar oo jilbaha dhulka u dhigtay ciidanka looga heebaysan jiray mandiqadda oo idil
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal qaybaha hore ee faafreebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markan iyo dhowaan ay ahayd markii ciidamada mujaahidiinta gaaraan guutada istishhaadiyiinta howlgal barakeysan ay ku qaadeen xabsiga godka jilcow ee magaalada muqdisho halkaasoo lagu bartilmaamaysaday xubnaha ashaara dirirka ah ee dhibaatooyinka kala duwan ku hayay shacabka ku dhaqan magaalada caasimadda si gaar ah dadka lagu xiro xabsiga godka jilcow wixii ka dambeeyey howlgalkaas waxaas ka soo dabadhacayay bogaadinta ka imaanaysa qeybaha kala duwan ee bulshada markan iyo abwaan cabdiwaaxid gamaadiid oo ka mid a abwaanada islaamiga soomaaliyeed ayaa gabay cajiiba ka tiriyey howlgalkii barakeysanaa ee geesiyaasha tawxiidku ay ka fuliyeen taliska shaadirirka xabsiga godka jilcow ee magaalada muqdisho hadal bogaadin ah ayaa gabayga ka horeeya assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ummadda muslimka ee soomaaliyeed meel ay ku nool yihiinba guud ahaan waan salaamayaa iyo muslimiinta kaleba waxaan halkan u soo fadhiistay maanta inaan hambalyeeyo dhacdadii qaaliga ahayd ay mujaahidiintu ku beegsadeen godka jilacow xaruntii nisa halkaasoo ahayd kawaan muslimiinta lagu qasho waayo anigu dadka aqoonta u labaan ahay meelaha noocaasa oo soo maray oo yaqaan nimanka murtadiinta la yidhaa gaaladu way wada haysataa waanay sii kala haysataa meelaha muslimiinta lagu ciqaabo lagu jirdilo lagu xidho kuwa ugu gaalsan ayaa loo dhiibaa ninkii yaqaan baa yaqaane xataa meelaha aanay xabaddu ka soconin raggaasi dabadaa kuma shaahaan bannaanadana ma seexdaan xarumahay dhex seexdaan iska daa goob dagaal ka socdee waxaan leeyahay allaahu akbar allaahu akbar ilaahay baa mahad leh maantuunbaa maskii madaxa laga dilay taasi waa taa waxaa kaloon leeyahay sida gabaygan soo socda aad ku arki doontaan raggii waxay aar u tahay mujaahidiintii ummaddan u soo halgamay ee sababtooda ilaahay gaalnimada kaga ilaaliyey aflagaadada ay aflagaadiyeen sida sayid maxamed cabdilla xasan oo kale adigu raggaa hore ee goobta ah ee ummadda u soo diriray ilaa raggii bader ilaa raggaa maanta iyadana si dadban buu gabaygu sharaftooda u taabanaya wuxuu gabaygu ugu dambayn leeyahay in nimankaas si arxandarro ah loo laayo gabayga labada meerisee ugu culusi waxay sheegayaan inaynu inay mujaahidiintu ilaahay ku tiirsan yihiin nin kastoo ilaahay ku tiirsadana aan laga adkaanayn ninkii makhluuq isku halleeyana tiisu ay barkumataal tahay iyo bayla saddexda meeris ee taabanaya dadkaa hore ee soo jihaaday ee gobta iyo kuwa noolba waxay leeyihiin nin buruud leh duulkiisa waa lagaga baydhaa oo ummaddiisa teed buu uga yahay gaalada boqolaal awow oo gobaa baalka noo siday birmadkiiyo jihaadkiiyo dilkay noogu badisaa ummaddaasaanune annaga halkaa noogu soo hagaaga gaala qudhunleye saddex meerisna halxidhaalaa ku jira oo nimankaa bidoodka ee gaalada murtadiinta kula hadlaya qofkii soomaaliga ee halxidhaalaha furanaysna waxaa la siinayaa hadiyad wanaagsan iyo abaalmarin baan siinayaa meeshuu doonaha jooga ninkii garta ku soo dhowaada gabaygii baxdawiyo baroor farasoo badaliloo gaatay booladuu ciyoonkaga dhaca barad ka fuulaaye buxuur gabay holladay waa inuu bohoradeeyaa muslinka birtiyo daalabaa laga baryaaye ballacaad markaad ula tagteed cadowu banayso bahda iyo gol jilicda sidii bahal la egtaaye babta jeenigiyo leexadiyo boodada israacay barjaystanna qaafaa qabtiyo gololadan baanay baxnanka gunaad liidaysaa loo birjabiyaaye maahmaahdu hadalkay bisha waanad bogataaye laba beni isugu dhaarato baadil ku heshiisay xaqu maalintuu soo baxay kala boqolaane mar hadday baqeen gaaladii baarqabkuna saaray murtadiintii waa baylah iyo hilib bannaanyaale gelkiisii kitaab laga baxsho baradii loo diiday inuu baaliyoobiya dhasiyo howla labadaye anigoo bidoodka waxshee kala bakaylaynin xoolahaan ninkii baafiya wuu ku soo bixiyee baadida dadka yaab leh oo taa ka howl badane lafta balow tidhaateedii baa la ysku beegaaye buuflaame celiyaa la yidhi bawdka ka fogeeye orgigii riyaa baadida bahala howloogay markay dhowrtu soo badatay buu baqay habeenkii baanaantu garow sheegtay iyo hadalkii beenowye nin makhluuq wax biday tiisu waa baylaha abidkiiye inaad boqorka weynkaashataad buur ku noqotaaye runta nacasku uma baahna iyo biiggu weligoode iyadoo bidhaa caydig iyo buqul milaalaynin badha waxay ismoodaa inay geelu badisaaye rag diintoodii baystayna iyo bowlad laga siistay hadal uma bannaan iyo afay ragugu baanaane saddexdii ku lumay boorta waa bixisadoodii buushaama geelgeeltan iyo bidhiqaatahae gaaliya basaaskeeda waan wada biraynaaye nin buruudle duulkiisa waa lagaga baydhaaye boqolaalawowo goba baalka noo sidaye birmadkii iyo jihaadkii iyo dilkay noogu badisaaye booxaaliga lagu lumiyo faanka beenta ahee baroor buu ismoodaa fardaa baqa la daaqaaye sidii bani qurayda rag badan looga baqayaye wax baararta badin maaya iyo baanisaha guude baddu waxay istaagtaa markay xiinka bogataaye qayood buu bilaabaa cirkii heega bururaaye faras wuu ka boodaa ninkii baaciye rogaye warka buruntidiisii haddaan soo bandhigayaaye neefkii bushile geela waa laga badbaadshaaye bilaa waa la mariyaa hadduu biimo sii yahaye ninka cadowgu kugu beeray baa kaa kasii baane baarlamaan basaas iyo askari boolis iyo khaayin waa inaan dhammaan beegsannoon wada biraynaaye inagoo barnaxariisa iyo biid yarna u haynin inagoo bartaalaabta iyo baadilka u tuuray waa inaan ablay ula baxno lagu bilaabaaye boqol boqol markii loo qabtee gowrac lagu boobo waa inay baroor iyo hayaa ay wada bilaabaan naftu waa balaaye markay badata khiikhdoodu waa inaan caraad bogashaliya baga la yeedhnaaye
ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
wahagaag qaybaha dhexe ee faafreebka wararka ayaan isla soo gaarnay markan iyo madaxa kooxda ridada soomaaliya ayaa markii ugu horreysa qiray in ganacsatada soomaaliyeed ay hantidooda kala cararayaan dalka xilli kooxda ridada ay boob ku hayso dhaqaalaha bulshada qodobkaasi sidoo kale xisbiyada mucaaradka ku ah maamulka ridada siciid deni ayaa si weyn uga hor yimid heshiiskii dhowaan ay kala saxiixdeen maamulada puntland iyo somalilan waxaad ku dhegaysanaysaan xubinteen hadalaynta warbaahintii guud marka miregaha islaamiga ah aalaab waxaa halkan ka soo jeediyey walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta soomaali memo oo ka mida mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa xasan gurguurte oo markii ugu horreysay qiray in ganacsatada soomaaliyeed ay hantidooda kala cararayaan dalka xilli kooxda riddada ay boob ku hayso dhaqaalaha bulshada xilli uu dhaqaalaha soomaaliya wajahayo marxalad adag ayna ganacsatadu la kulmayaan cadaadisyo iyo lacago baad xaddhaaf ah ayay markii ugu horreysay xukuumadda muqdisho qirtay in ganacsato badan ay hantidooda kala carareen magaalada muqdisho xasan gurguurte ayaa khudbad uu ka jeediyey kulan ka dhacay muqdisho wuxuu ku qiray in ganacsatadii ugu badnayd oo soomaali ah ay ganacsigooda dalka kala bixeen ayna u baqooleen dhanka dala dhaca bariga qaaradda afrika warbixino ay soo saareen maraakiis ka faallooda arrimaha dhaqaalaha ayaa lagu sheegay in lacag ka badan afar bilyan oo dollar ay ganacsatada soomaaliyeed kala baxeen magaalada caasimadda ah ayna la aadeen dhanka dala dhaca bariga afrika sababo la xiriira cadaadisyada ay kala kulmayaan xukuumadda muqdisho sida lacag tirabeel ah oo lagu sheegay canshuuro agajuglayn iyo dhaqaalaha dalka oo aada hoos ugu dhacay tan iyo markii uu xasan gurguurte la wareegay talada hoggaanka xukuumadda muqdisho ayuu hubanti la-aan galay dhaqaalaha dalka sida isagoo boobay dhulalka danta guud iyo kuwa gaarka loo leeyahay arrimahaas waxay keeneen in uu fadhiisto suuqii dhulalka caasimadda ganacsatada oo u dulqaadan waayey boobka dhaqaale ee xukuumadda muqdisho ay waddo ayaa ku qasbanaaday in ay hantidooda kala baxaan dalka sidoo kale gurguurte ayaa soomaaliya ku biiriyey waxaa loogu yeero ururka ganacsiga bulshada bariga afrika arrimahaas oo ceel ku sii riday rajadii ganacsatada ururkan ayaa soomaaliya ka dhigaya meel loo soo iibgeeyo daroogada qaybaheeda kala duwan iyadoona aysan soomaalidu awood u lahayn in wax soo saarkooda ay geeyaan dalalkan afrikaanta ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa xisbiyada mucaaradka kuwa deni oo ka hor yimid heshiiskii somalilan iyo puntland war-saxaafadeed wadajir ah oo ay soo saareen xisbiyada siyaasadda ee ka dhisan deegaanada uu ka harimiyo maamul goboleedka shaadaladirirka ah ee puntland ay ku diideen heshiis dhowaan ay kala saxiixdeen puntland iyo somalilan heshiiskan oo isugu jira mid amni iyo mid siyaasadeed ay xubno ka kala socdo labadan maamul ku kala saxiixdeen kulan u dhexeeyey oo ka dhacay magaalada nairobi ee caasimadda u ah kenya xisbiyada siyaasadda ee mucaaradka ku ah maamulka uu hogaamiyo siciid deni waxay si cad u sheegeen in heshiiskaasi uu yahay mid aan dan u ahayn maamulkooda sidaasi darteedna ay qaadacayaan waxay xisbiyada siyaasadda puntland si adag u qaadacayaan heshiiska is-afgarad ee dhex maray puntland iyo somalilan ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay xisbiyada mucaaradsan deni waxaa lasii raaciyey heshiiskaasi ma ahan mid ilaalinaya danaha puntland mana ahan mid waafaqsan dastuurka puntland heshiiskaasi waxaa keliya uu u adeegayey fikirka kala goynta dalka wuxuuna ka hor imaanayaa midnimada dadka iyo dalka soomaaliyeed ayaa lasii raaciyey laba maalmood ka hor ayay ahayd markii kulamo heer wasiir ah oo ka dhacay magaalada nairobi ee caasimadda u ah dalka kenya oo dhex maray maamulada riddada puntland iyo somalilan lagu shaaciyey in labada maamul ay falanqeeyeen isbedelada ka jira geeska qaaradda afrika ayna isla garteen heshiis u badan iskaashi amni iyo mid siyaasadeed waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa ciidamo u naafoobay somalilan oo sheegay inay dayac kala kulmeen maamulkooda ciidamadan oo qabaa dhaawacyo kala duwan islamarkaana isku soo bax sameeyey ayaa waxay cabasho ka muujiyeen dayac xoogan oo ay sheegeen inay kala kulmayaan maamulka la baxay somalilan oo ay u naafoobeen markii lagu dangaaray ayay sheegeen in gebi ahaanbaa la iska hilmaamay islamarkaana laga jartay lacagihii ay ka heli jireen maamulka ay u dhaawacmeen waxa ay ku hanjabeen in ay dhigi doonaan dibadbaxyo xoogan haddii wax laga qaban waayo tabashadooda waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka gudmaraynaa howlgal qaraxa oo ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen gobolka laamu kaasi oo lagu beegsaday gaari kooyal ah oo qori dhashiika ah uu ku rakiban yahay lana socdeen ciidamo saliibiyiin kenyan ah gaariga ayaa waxa uu ka baxay magaalada kiunga waxaana uu kusii jeeday dhanka magaalada sankura ee isla gobolkaasi laba askari oo saliibiyiin kenyan ah ayaa qaraxaasi ku dhintay halka gaariga kooyalkaana uu gubtay waxaana la gubtay qorigii dhashiikaha ee saarnaa xubintiina waa inaga inta caawa bashir
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegeystayaal faafreebka wararka ayaan ku guda jirnaa markan iyo maamulka wilaayada islaamiga ee baay ayaa mashruuc kobcin dhinaca sakada xoolaha noola u sameeyey shan iyo labaatan qoys oo ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaanaha hoosaga degmada qansax dheere tebintan ayaan idinkaga soo diyaarinay halkii ay ka dhacisay qaybinta xoolahaasi sakada ah bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waxa aan ku suganahay deegaanka raamaacaddey ee hoosaga degmada qansax dheere ee wilaayada islaamiga ah ee baay maanta waxaa halkan ka dhacaysa munaasabad ballaaran oo shan iyo labaatan qofood oo ka mida bulshada ku nool deegaanada hoosaga degmada qansax dheere lagu siinayo howlo kobcin ah oo maktabka diiwaanka sakada wilaayada islaamiga ee baay halkan uu ka sameynayo dadkan waxay ka kala yimaadeen deegaanada raamaacaddey barbaare madoy iyo sidoo kale safar nooleys oo dhammaanba hoos yimaada degmada qansax dheere ee wilaayada islaamiga ah ee baay waxaa qofkii la siinayaa soddon iyo shan neef oo ari ah oo loogu talagalay inuu dhaqaalaysto si sannadaha soo socda uu qayb kaga noqdo dadka muslimiinta ee ku nool degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay ee bixin doona sakada xoolaha nool ee laga qaadi doono haddaba qaarkood ayaanu waraysiyo kala duwan la yeelan doonaa insha allahu tacaala maadaama aan ku sugan nahay halka ay ka dhacayso howlaha qaybinta ee sakada kobcinta ama tamwiilka loogu sameynayo dadka muslimiinta ah marka hore assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu may baa kasuuna raama adey may baana nasiyey soddon iyo shan neef eri ah magacay abow ibraahim cabdulla abow marka hore waxaa iiga warantaa shucuurkaada markii lagu sheegay in maktabkii sakawaadka uu ku siinayo soddon iyo shan neef oo ari ah dareenkaaga sidoo noqday dareenkay farxadday maasha allah boqolkiiba boqol iyadaan faraxsana walaayada islaamka maxadwiin inagti failan alxamdulilah horey xoola dhaqata ahayd hool dhaqatay hoolilahaay hool hoola inbilaawnaayan hool inziyaadi alxamdulilah qaabkee lagugu sheegay in zakada lagu siinayo walaalilahay weerti hooy hoolinkasiya la eri farahda iyadaan farahi maxaa lagu sheegay soddon shan neef inaa lagsiya la eri iyadaan farahi farhadda iyadaan mahadsana ariga waa kana hadda irankayna waa banaanka waa dharaaninye soddon shaf ilaa haankay haddii laka dari maasha allah iranka iyadan faraxsana maanta maxay kaaga duwantaa maalmihii hore waa maanta iida faraxan iida roogeeka maasha allah maasha allah marka maxaa rajaynaysaa ee arigan maanta zakada ah ee lagu siiyey soddon shanta neef ee deegaanka raamacadey maxaa rajaynaysaa mayu rajeeya insha allah hoob ilaahay ero zakada horteega ini ana zaka biyo tii kale zaka sii biyo yaa iyadan rajeeya alxamdulilah waan dhagaalaysadaa waa insha allah hood ilaahay ero maasha allah muslimiinta maanta ku siinaysay dadkii hore looga soo qaaday maxaa ugu ducaynaysaa ilaahay erashooyin siyaadiya muslimiintana guul allah siiyo gaaladana allah jibi maasha allah saasa rajeen horey muu aragtay in saanoo kale soddon iyo shan neef ari qof la siinayo oo dhaqaaleysan lahay maya maya adoo lacagna basan hoola saas ala helaa ma aragna lacaga ku kirinayd maasha allah maasha allah maanta farhad farhad liga faraxsana waan awal bilin kukaana soddon iyo shan neef iriga galanta loo saaray wadayle la arrin iyadan faraxsana alxamdulilah aada umahadsan yahay weli waxaan ku suganahay deegaanka raamacadey ee hoostaga degmada khansax dheere ee wilaayada islaamiga ah ee baay maanta waxaa halkan ka soconaya mashruuc kubcin loogu sameynayo bulshada muslimiinta ee ku nool deegaanada hoostaga degmada kansax dheere oo ay wadaan mas-uuliyiinta maktabka diiwaanka zakada wilaayada islaamiga ah ee baay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu magacaaga ii sheeg xasane xasan isaaq deegaanka a ku nooshahay raamcudoy ka waran maanta raamacadey maxaa ka socdo raamcudoy farxad biinga ka socota geeg halishii horleyn aragna soddon in shan neef iranga yalla sii qofkiiba maasha allah adi maxaa lagu siiyey soddon ishan yalla isii horey marka wax xoolama ku joogeen haa walaa in roogi haa toman isedda oo eri ah geel oo seddex ah loo oo shan ah intaasaa in roogtay si fiican
hordhaagna in sheegni haddana sheegayno walna warsidi intaasaa niin roogi hoo ka waran marka kadib maxaa lagu maxaa lagu sheegay mayli in sheegay an o hoolo dhagata ahaa hoolagii li'inziyaadii maktabka zakaawaadka hoole in in kordhi eed intii ana an dhago yalla in sheeg haa dhiirigelinha la in sameey intii ana oo hoolo dhagow ana an buraarag yalla in sameey maasha allah maxaa lagu sii hadda soddon iyo shan naf irin ah yalla isii ka waran xasaney dareenkaaga markii lagu sheegay in soddon iyo shan neef ari ah oo hadda aan arkayno lagu siiyey farxaddaada soo naqatay farxadday eeda een wiinaytay shalay i owka farxad biin yaa ka dhex jiray maasha allah horey ma aragtay sidan oo kale qof kuu sameeya maya welishee ma aragna tan oo kale haa maasha allah maxaa ku qiimeyn lahayd maanta dareenkaaga
dareenkay geega eed farxad biin yaa ka qiimaya haa maasha allah arigan hadda adaa iskale waa dhaqanaysaa aa irinkun dhagada haddii ilaahay rasaaso faday haddii ilaahay nin ogolaad haddii ilaahay oo walbano gohan ni una zaka biinna ya diyaarangana haddii ilaahay rasidii haddi una oo zakana ninsii haan oo haddana dad kale lasi haa muslimiinta maxaa leedahay si guud
muslimiinta ilaahay kor allahan qaada yallana gacanta guul alla ansaar yallana aada umahadsan tahay weli waxa aan ku suganahay deegaanka raamacadey ee hoostaga degmada qansax dheere ee wilaayada islaamiga ah ee baay maanta waxaa halkan ka soconaya mashruuc kobcin loogu sameynayo ee dadka xoolodhaqatada ah ee ku dhaqan deegaanada hoostaga degmada qansax dheere waxaa dadkan sida aan hordhac idinkugu sheegay ay ka yimaadeen deegaanada raamacadey barbaare safarnooleys iyo madoy oo dhammaanba degmadan hoos yimaada waxaana mas-uuliyiinta maktabka diiwaanka zakada wilaayada islaamiga ah ee baay qof kasta ay siinayaan soddon iyo shan neef ari ah oo loogu talagalay in ay dhaqaalaystaan si sannadaha soo socda insha allahu tacaala oo ay qayb kaga noqdaan dadka laga qaadayo zakada xoolaha nool markan waxaa ila jooga aaba ka mid aabayaasha soomaaliyeed oo qayb ka noqday dadkii sanadkan kun afar boqol toddobayo afartankii hijiri kobcinta loo sameeyey assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu adeer marka hore magacaaga xasan maxamed xuseen bare deegaanka aad ku nooshahay deegaankaan ku noolahay degmada qasax dheer tuulada xawaal barbaare maasha allah ka waran farxadda meeshan ka jirta maantaan farxadaa jirta adduun nimcaysanaan joognaa dawlad cadaalad ee diin iyo islaamne aa gacanta nagu haysa waa noo daryeelo haysaa wax ilaahay aan ugu mahadin aan qabnaa alxamdulilah ilaaha mahad leh daryaalka aayashin maxaa ka mid ah daryaalka aan hel waxaan ka mid ah eri oo soddon ishan neef aha leysi alxamdulilah madaxeedana kor allaha ka dhigi maasha allah dareenkaaga ka waran markii laguu sheegay in soddon iyo shan neef ari ah oo zake ahaan laguu siiyey oo inaa dhaqaalaysato laguu talagalay oo farxadeeda farxadaan joogi adduun nimcadeedaan jooga nafta markii ay kugu jirto mee xaaladdii aad ku nooshahay aa taasaa farxad eh maya ma felayni ilaahay keeni ha waxaa laydhahay ariyaa lagu siinaa xoolaa lagu siinaa xoolaha ma dhaqaalay kartaa laydhahay waa dhaqaalay karaan dhahay xawaal barbaara marka waa lay qori magacayga haddii lay qori waxaa laydhahay xoolaa lagu dhiibaa xoolaa u sugaa ma dhaqaalay kartaa xoole eedka aan soo dhaqaalay jiray aniga waa dhaqaalay karaahan dhahay naafina waa ahay kow dheh laakiin haweenkii iyo ilmahaan ku canaaninahan dhahay anigana waxaan waraabina aniga waxaraha waraabina marka saas waaye alxamdulilah wax ilaahay aan u mahadin aan qabnaa arigaana laysi ma felinaynin dawladii hore wax ma dhiibaynin masaakiin wax ma siinaynin dawlad cadaalada diin eh oo masaakiinta u kaalmaynaysaas ilaahay noo keeni wax kastaba amar ilaahay aa jira alxamdulilah saas weeye aadan nicmo loo qabaa waa hagaag ka dhegaystayaal weli mashruucii tebinta ayaan ku guda jirnaa iyo howlaha kobcinta loogu sameynayo dadka muslimiinta ee ku nool deegaana hoostaga degmada qansax dheere ee wilaayada islaamiga ee baay markan waxaa ila jooga sheekh xamse abu jacfar waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay ee sheekhana assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawow idaacadda islaamiga ee andalus wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa dhowhay akhuuna jazaak allahu khayr bal ka waran howshan kobcinta ah ee wilaayada islaamiga ee baay ee ka wado deegaanka raamacadey iyo mashruucan waxyaabaha loogu talagalay baaraka allahu fiik alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah waaalihi wasaxbihi ajmaciin wabacd mashruucan runtii waxa uu ka mid yahay saad la socotidba mashaariicda bixinta sekada xoolaha nool ee wilaayada islaamiga abay ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga insha allahu tacaala maadaama sekada qaybteeda kale la bixiyey ayaa hadda walaayadu waxay bilowday insha allahu in la bixiyo qaybtii kobcinta dadka masaakiinta looga talagalay in faqriga lagaga saaro ay noqdaan dad hodan ah oo hantidaasi ilaahi subxaanahu watacaala ha u barakeeye hadhow ka bixin karo zeke ku bixin karo oo maalqabeenada kusoo biiraya walaayadu dad badan bay ku talagashay sanadkan si guud ahaaneed in kobcintaasi loo sameeyo degmadan hadda qansax dheere waa shan iyo labaatan qoys oo halkii qoysba la siinaya shan iyo soddon neef oo ari ah waad la socotaayoo ariga wuxuu zeke ku gaaraa afartan ayuu ku gaaraa marka afartan shan neefaa ka dhamma shantaas neefna waxaan rajaynaynaa zekadan hadda soo socota ka hor in afartanka uu kaamil noqdo saasay marka faqriga kaga baxaan ay ku biiraanba dadka sekada bixinayo waa mashaariicda si guud xarakatu shaawal mujaahidiin ay ugu talagashay ummadan muslimiinta inay isku filnaadaan oo cadowgooda iyo gacmo hoorsiga ay kaga maarmaan dhinaca kalena maxay ahayto faqrigana ay kaga baxaano hanti xalaal ah oo tii ilaahay subxaanahu watacaala u baneeyey ah in maxay ahayto loo abuuro loo sameeyo hanti abuur loo sameeyo kadibna dad isku filan ay noqdaan saan hadday ku socotona waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala meel wanaagsan ay ummadda ay wada gaari doonto waa gartay sheekh abu jacfar bal ka waran isbedelka ee wilaayada laga dareemayo tani wixii ka dambeeyey markii mashruucan kubcinta uu bilowday runtii isbedel fiican baa laga dareemaya oo waxaa weeye dad geel la-aan ahaa oo geel la tamwiiliyey ama geel la siiyey oo dhaqaalaha kobcinta dhaqaalaha ah hadda zeke bixinayo oo dhowr mawsimba zeke soo bixiyey geeliisa hadda toban uu dhaafayo laba neef iyo kasii badan ka bixinayo waa ay jiraan kuwo kaleo ari la siiyey oo arigooda ilaahay uu u barakeeyey ayagana zeke bixinaya oo aad u fara badanna way jiraan marka mashruucan waxaad dareemaysaa waa mashruuc looga talagalay oo si guud mujaahidiinta ay ugu talagaleen ummadaani isku filnaasho inay gaarto oo cadowga inay u gacan horsadaan ay ka maarmaan bal fakri oo dhan inuu meesha ka baxo insha allahu tacaala inta garaankeeni ah inaan ku dadaalno ummadan ummad qani ah in laga dhigo taasina waxay ku tusinaysaa mujaahidiinta jazaahum allahu khayran naxariista ay u qabaan ummaddoodii iyo wanaagga ay u samaynahayaan in macto kii liitay la gacan qabto kii wax haystayna in sekadii iyo waajibaadkii laga qaado oo ilaahay ku waajibiyey in laga bixiyo jihaadkana qayb lagu kaabo qaybta kalena masaakiinta runtii waa waajibkii oo la oobsaday masaakiintii oo loo naxariistay la turxaan bixiyey marka mashruucan insha allahu tacaala dhaqdhaqaaqiisa inta la ballaabay hadda si fiican baa kobac fiican oo dhaqaale ayaa walaayada si guud ahaaneedba laga dareemayaa baaraka allahu fiik guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareebka wararka oo qodobo xiisale aad ku dhegaysateen kulanti dambe ayaa noo balanahay nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu